إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan afar askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar culus oo ka dhacay duleedka deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga askarta jubbaland ay ka samaysteen deegaanka baarsan guune ee duleedka magaalada kismaayo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay qaraxyo lagula beegsaday wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray saldhigyo ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin qaybo ka mida jubbada hoose dagaallo ayaa lagu qaaday saldhigyo ku yaala gobolka shabeellaha hoose oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka barnaamijka diradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay duqaymaha maraykanka uu ka wado soomaaliya ee waxyeellada ka soo gaarayso dadka shacabka ah xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday qoysas barakacayaal ah oo ku nool duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda kenya ayaa deegaan hoostaga mondheera siyaabo kala duwan ugu dilay in ka badan labaatan ruux oo soomaali ah sida ay sheegayaan waxgaradka deegaankaasi in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka nanjahaar ee waddanka afghanistaan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من intaasi waxay ahaayeen qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhan afar askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar culus oo ka dhacay duleedka deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose dagaalyahano aad u qalabaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday goob isbaara ah oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka jubbaland taas oo ay ka samaysteen agagaarka deegaanka cabdalla biroole ee wilaayada jubbooyinka dhawaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay hareeraha deegaanka iyadoona weerarka ay ka dhasheen khasaare xooggan oo la gaarsiiyey askarta jubbaland inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland ee la shaqeeya kenya iyagoona fagaaraha dagaalka uga cararay laba askari oo meyd ah waxaana ay mujaahidiintu dagaalkaasi ku soo furteen qoray bekeem ah dhanka kale ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole ayaa isku dayay inay u soo gurmadaan askarta jubbaland ee weerarka lagu qaaday balse markii ay ka soo baxeen saldhigga waxay la kulmeen kamiin culus oo uga yimid ay dhanka ciidamada mujaahidiinta jubbooyinka waxaanay dib ugu laabteen saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole ee wilaayada jubbooyinka geesta kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xalay ka dhacay deegaanka baarsan guuni ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa sii kordhiyey weerarada ay ku beegsanayaan askarta kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay qaraxyo lagula beegsaday wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bokool warkaas iyo warar kale oo ku saabsan howlgallo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa soo gudbinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali
xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weeraro kala duwan ku qaadeen ciidamo ka kala tirsan kenya maamulka jubbaland iyo weliba dowladda federaalka ah laba weerar ayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaay ka fuliyeen fariisimaha ciidamada kenya ay ku leeyihiin qooqaani iyo hosingow fariisimahan uu ku yaalla gobolka jubbada hoose ayaa marar badan oo hore waxaa sidaanoo kale ay la kulmeen weerare kaga yimid ay dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana la aaminsan yahay in weerarkii xalay uu khasaare gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee gobolka jubbada hoose ku sugan xalay waxa ay weeraro ku qaadeen ciidamo fariisimo kure baarsanguuni iyo qaamqaam deegaanadaasi oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo waxaana la beegsaday ciidamada maamulka jubbaland geesta kale waxaa weeraro ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanka arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha oo kaabiga ku haysa magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan waxa ay la kulmeen weerar kaga yimiday dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee jooga degmada owdheegle ayaa iyaguna la kulmay weerarkaasi lamid a faahfaahin dheeriya kama aynaan helin khasaaraha weeraradaasi ka dhashay isla shabeellaha hoose shalay inta u dhexaysa lamber lixdan iyo buufow ciidamo ka tirsan kuwa yuganda ayaa waxa ay la kulmeen weerar dhabajoogsi ah oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan ayaa dhabaha u joogsaday ciidamada yuganda oo halkaasi ku socdaalayay diriyaanka hubka labada dhinac iswadaarsadeen ayaa halkaa laga maqlayay khasaare ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyey ciidamada yugandheyska inkastoo aanan faahfaahin dheeriya ka helin geesta kale gobolka bakool shalay waxaa ka dhacay ilaa iyo shan qarax oo lala beegsaday ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa etoobiya ugu yaraantii laba sarkaal oo miinabaarayaal oo etoobiyaan ah ayaa dhimatay ka gadaal markii miinadii ay baarayeen ay la kacday sidoo kale waxaa qaraxyadaasi ku dhintay ugu yaraan sideed ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed qaraxyo xilligii hore dhacay ayaa ciidamada koonfur galbeed waxaa looga dilay labo halka shan kalena looga dhaawacay laakiin qarax goor damba dhacay ayaa waxa uu haleelay gaari ay saarnaayeen oo nooca soomaalida cabdibilaha u taqaan ah ugu yaraantii lix ka tirsan ciidamada koonfur galbeed ayaa halkaa ku naf waayey waxaana la sheegayaa in gaariguna uu burburay waxaa la aaminsan yahay in khasaaraha shalay gaara etoobiyaanka iyo ciidamada kaalinaya intaasi uu ka ballaaran yahay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay sii dardargelisay weeraradeeda xili maraykanka oo kaalinaya dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye uu ciidamadiisa kala baxay gudaha soomaaliya walow diyaaradihiisa dagaalku ay baaqa yihiin walaaca heesta dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo ciidamada shisheeye ayaa hadba sii labadlixadsanaya waxaana qolo waliba ka baqaysaa in xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo afjarto barnaamijka diradda jimcaha ayaa looga hadlay duqaymaha maraykanka uu ka wada soomaaliya ee waxyeelada ka soo gaaraysa dadka shacabka ah warbixinta warkaas waa kan maxamed daahir calasow casaam axmed iyo abuu faatima oo marti ku ahaa barnaamijka diradda jimcaha ayaa si aad ah u faaqiday duqaymaha maraykanka iyo faragelinta uu ku hayo soomaaliya iyo waxaa cadowtooyadiisa iska bedeli karaya kadib tegista trump ugu horeyn casaam axmed ayaa sababeeyey waxa ugu wacan korarka ku yimid duqaymaha maraykanka xilli isbeddel maamuul uu ka dhacay waddanka maraykanka waxaa ii muuqato saddex un midood mid waxay tahay kow maadaama maraykanka uu sheegay trump iyo gruubkiisu ay sheegeen inay waddanka kala baxayan ciidamadooda mid waxay tahay marka in yacni ay isdhigtaan dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay isdhigtaan oy aaminaan arrinta ah maraykanka waddanka waa ka baxay waa qodob qodobka labaad aan is leeyahay way u bateen waxay tahay maadaama marka uu ka tegayo kursigii wuxuu doonayaa siila tahay inuu kusoo gunaanado laynta ummadda muslimiinta ah uu leynaya inuu layn kale kusoo gunaanado arrintaas leeyahay waa suuragal in ay sabab u tahay duqeymaha batay sanadkan cusub waxay tahay is leeyahay maalinka hadda joogo lagu magacaabo baydan lacanahullah inay bilow u tahay cunsuriyadiisa waxaan uga tashan karno inay hordhac u tahay uu yahay nin cunsuriya abuu faatima ayaa aaminsan trump iyo bayden inaysan waxba isdoorin ee mid weliba uu fulinayo siyaasadda guud ee u dhigan maraykanka kana dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa dimuqraadiguna waxa weye intay ku afuufaan oo maxaanku dhaha kabaabyo kugu duraan ayay kaa nuugahayaan dhiigga iyo nuxurka kugu jira nimankan republicankuna adoo soo jeeda ayay maxaan kula ku dilahayaan oo oo wax ay rabaan ku samaynayaan marka midkoodna midka kale een, maxaan ku idhahaa kama duwana waayo hal ajende oo ah la dagaalanka islaamka ayay fulinayaan la dagaalanka islaamkuna waxa weeyaan waa qorshe ayaga mar hore ay samaysteen oo u yaala marka waxay noo kala roon yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jirto sida ay waxu dagaalamayaan ama sida ay dadka u leynayaan ama sida ay waxu ee, baabi'inayaan unbay ku kala duwan yihiin qaabka tuuganimada ay dadka u dhacayaan bay ku kala duwan yihiin dad badan rayid ah oo ay ku jiraan haween caruur ayaa ku baxay gacanta maraykanka muddada uu xilka hayay trump iyo ka horba hay-adaha sheegta xuquuqul insaanka ayaa ka aamusan xasuuqa maraykanka uu ka wado soomaaliya abuu faatima ayaa xusay in hay-adahaasi aanan loogu talagelin inay ilaaliyaan xuquuqda muslimiinta oo ay ku jiraan dadka soomaaliyeed Een, hay-adaha xuquuqul insaanka ood sheegaysaan horta xuquuqda ay ilaalinayaan marka ugu horeysa waa inaan ogaano in aysan ku jirin xuquuqda dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah toona hay-aduhu waxay ka hoos shaqeeyaan oo u shaqeeyaan maraykanka danihiisa Een, haddii ay yidhaahdaan xataa soomaaliyan ka hadlaynaana inta badan waxaad ogaataan inay yihiin ugu badan yihiinna jawaasiis xogta ay raadinayaanna midda ay soo bandhigaan inaysan ahayn had iyo jeer ee hadday dhahaan duqeymaha halkaas lagu dilay iyo dad rayadaha lagu dilay inta ay xogtaas raadinayaan macluumaadka ay qaadayaan iyo sirdoonka iyo basaasnimada ay qaadahayaan ayaa kasii badan sidaa daraaddeed waxa weeyaan een, xuquuqda la ilaalinayana xuquuqdeenna ma ahan abuu faatima dhinaca kale waxa uu la dardaarmay oo baaq muhiima u soo jeediyey ummadda soomaaliyeed ee waxgalkooda lagu laynayo duqeymaha maraykanka qabaa'ilka soomaaliyeed meel walba degan yihiin meel kastoo degan yihiinna waxay leeyihiin hoggaan dhaqan bay leeyihiin hoggaankooda dhaqanka marka ee in inta la laayo la yidhaahdo al-shabaab baa la dilay taas waxa weeyaan waa ceebta ugu weyn oo ku dhacday maraykanka weeyaan waa ceebta kaleeto oo ugu weyn oo ku dhacday qabaa'ilka soomaaliyeed qabiil walba inta hoggaankiisii la dilo in la yidhaahdo al-shabaab buu ahaa kabacdina intaas maxaan ku idhaahdaa ee lagu caris lagu carageliyo lagu loogu cagajugleeyo run ahaantii waxay ku tahay qabaa'ilka soomaaliyeedna ceeb ayay ku tahay marka way u jeedaan dadka soomaaliyeed waxyaalaha uu ka samaynayo maraykanku soomaaliya cazaam iyo abuu faatima labada dhinacba waxa ay ka sibnaayeen fariin toos ah oo ku socotay ummadda soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed wilaayaadka inay cadaalad u doontaan oo ay yidhaahdaan maxkamadaha dowladaha goboleedyada iyo federaalka midna kuma kalsoonin ee wilaayaadkan u doonanaynaa ee maxaan ku idhahaa cadaalad isla markaasna inay in badan oo ka mid ah ay taageeri waayaan wilaayaadka ay cadaaladda u doonanayaan arrintaas inay tahay laba wajiileyn ummadda soomaaliyeed marka waxaan usoo jeedinayaa dantiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa ilaahay diinkiisa inaad qaataan aan ku daysanno dhallinyaradii naga horreysay ee diinka wax usoo qabatay oo xilliga nabiga sal ly slam jihaadka u tartami jirtay oo xitaa ahwaa yaryar la dhihi jiray idinka maqaan gaarina iska laabta la dhihi jiray maantana anagoo waaweyn oo maaragtay isheeg labaatan jirro iyo soddon jirro iyo afartan jirro ah aan meelaha yacni ku wax kusoo qorno aan raadino yacni comment iyo like iyo wax lamid aan raadino meelaha aan yacni waxa yacni aan ugu liitay aan isku boojano ma ah aan ku daysanno dhallinyaradii rasuulka sal ly slam garabkiisa taagnaa aan ku daysanno raggii diinkan usoo halgamay si kastaba xaalku ha ahaatee diyaaradaha duulila'aanta ee droniska ayaa sanadkan fuliyey duqaymo dhowr ah oo ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo qaarkood ay ku geeriyoodeen dad rayid ah xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa soo wajahday qoysas barakacayaal ah oo ku nool duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya tafaasiisha warkaas waa kan haashim cabdinaasir qoysaskan oo u badan dan danyar ah islamarkaana ka yimid dhinaca miyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa soo wajahay xaalado cunno yaro iyo caafimaad darro intaba leh waxaana ay dhibaato kala duwan kala kulmayaan ciidamada maamulka galmudug kuwaas oo ay sheegeen in ay xilliyada habeenkii u soo dhacayaan waxa ay ka sheekeynayaan dhibaatooyinka ku haysta kaamamka ay ka degan yihiin magaalada gaalkacyo halkaas oo ay ku sugan yihiin in ka badan laba sano qaar ka mid a qoysaskan barakacyaasha ah oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warramaya dhibaatooyinka ay wajahayaan saddex habeen habad rootii haan cunay been maaha saddexda habeen mid habad rootii haan cunay shagaaro ma leh hadda burwaaga waa qaba wey waa daba joognaa hadda caarqudu waa tagtay dabagaalna waa tegey naf baa dadkan haysa dhibkaasay qabaan midiyo dhilisay waa kaadee dadgabeeda hamoodiya waxa sida u galay waa gaajo toban umurood oo ilaa bishii dhoweed umushay carruurta waa haban weyda gaajo daraaddeed haddee la kuu rooyaa islaamihii shaybabay ahaa intii u badnaydna waa ka ciwaayeenoo tiirarkiibaa mid walba meel hab markay kac tiraahda hab waxaas waa gaajo daraaddeed hanala ka soo gaaro baahidaanu safka dhulka kula haynaa carruurtu tii meesh bay u joogtaay waa dadkii xawayaan dhaqatada ahaa sidoo kale waxay tilmaameen in ay haysato cabsi iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan askarta maamulka galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo kuwaas oo u soo dhacaya xilliyada habeenkii ah hadda gaajada waxaa nooga daran dadka habeen weylba calaalada dildillaacsan hoostooda nooga soo dusahaya oo gabdhahana mar jiidanahaya carruurta yaryarna mar jiidanahaya taleefano xunxunaanu haysanayna guntigadeeda kala baxaya inta hoosta gacanta naga geliya waxaa intaa noo dheer hadda tuug soo dhacahaya oo carruurtii aan ka dhignay ma dagaalkii carruurta qalan jiraa qoysas badan oo masaakiin ah ayaa ku dhibaataysan deegaano ka tirsan gobollada dalka gaar ahaan goobaha ay ka arrimayaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ciidamada dowladda kenya ayaa deegaan hoostaga mandheera siyaabo kala duwan ugu dilay in ka badan labaatan ruux oo soomaali ah sida ay sheegayaan waxgaradka deegaankaasi faahfaahinta warkaas waa kan maxamed cali aadan waxaa isa soo taraya tacadiyada ay ciidamada kenya u geysanayaan dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobollada ay gumaysato kenya ciidamo ka tirsan kenyaatiga ayaa xasuuq ka wada gobolka mandheera oo ka mida gobollada ay xooga ku haysato dowladda kenya oo ay ciidamadeedu duulaan ku joogaan waddanka soomaaliya waxay sheegeen in saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kenyaatiga ay dad ku dileen deegaanka katulla oo ku hoos jira gumaysiga kenya dadkii reer mandera county qofkan hadda loo tuuran yahay yaa ku labaatan dhowr ayaa dowlad gacanteed ku dhimatay yarka hadda hortay ku hadlahay caruurtii dad baa ka horreeyey ilaa iyo maantidan dowladda qof socdo jidka socdo qof geel la jiro kan eri la jiro hadday maraana sida cidood oo kaloota iska tooganayeen qofna waa qaranayeen waa qaadayen meel duuray ku tuurayeen qaarna waa qaadayeen meel kale ay geynayeen war annaga dowladda meesha waa nagu lahaysay nin iska socdo oo gaari wato tugtug iska wata yaa la dila yaa dil sarkaal sababta
annaga wax baa nugu dhacay dadkeenni waa la laayay kolbaa waxaana la laayay dowladdan hoosteedaan ku noolnahayba ayaana dhammaysay maalin dhowa tinjaaro dad baa lagu dilay kutulo waa tiay ka dhacday waayey hadda waxaa dhaawac naga ahaa hadda mid waa naga dhintay labana waa dhaawac sidoo kale qaar ka mida dadkan ayaa waxay sheegeen in ciidamada kenya ee laayay dadkan ay ku sheegeen inay yihiin al-shabaab hase yeeshee arrintaasi ay gaashaanka ku dhufteen waxaana laaynaya dowladda soo dowladda Kenya way dhanka Kenya waxa naga cunaysaa waa Kenya way Kenya waxa hadii mud waxa alaga had waa Kenya way shabaab ma dilaayeen ayay ma dhimanaayeen shabaab ma soo dilaayeen waxa la soo dilaynaa masaakiinta xoolaha la joogto yaa la soo dhameynaa anigu waa baahnay meelan ku arrin ma garanayn dowladda bandiirada bandiirada hoosteedaan ku dhamaanaynaa waxaan ogolaynaa waxaan ogol dhameynaa hadda lama garanayo weelashan neef ay soo qasheen oo cidooda hooyadii ku soo hooyanayeen dowlad magaalada dhexdeeda ay ku soo qabatay marka meeshaas lagu laayay marka waana shacab way ashabaab maaha waa dad masaakiin ah oo waxba tari karin ayagaa garanaayeen bilaash bay u dhammaayeen mooyeen maxaa ka mid ah shabaab magaalo ma soo galaayeen dowladda uma imaanayeen duur duurkooda iska galaayeen waxay kutulo magaalo kale kama waran kutulo kale waxay naga qabtaa sagaal nin oo kenya hadda naga dishay hadda ay taagan tahay sagaal nin hadda kenya naga dishay hadda yaa taagan tahay labadan hadda waaba dhaawac hadda waaba jijiifta marka qanjuruuf baa markii lagu dhigay haddana waxaa lagu dhammaynaa marka waxaa nafta laga goynaa waa xabadda wey saasaa dadka lagu dhammaynaya ciidamada kenya ayaa si joogto ah xasuuq uga geysta gobolka n f d ee ay xoogga ku haysato kenya wuxuuna xasuuqan ku soo aadayaa iyadoo guddoomiyaha gobolka mandheera ninka lagu magacaabo cali rooba uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay boqolkiiba konton maamusho gobollada dhaca waqooyi bari halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka nanjahaar ee waddanka afghanistaan wararka ka imaanaya waddanka afghanistaan ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee taalibaan ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda kaabul kaasoo ku yaala deegaan ka tirsan gobolka nanjahaar ee waddanka afghanistaan weerarka oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa ka dhashay khasaaro lixaad leh oo gaaray ciidamada dowladda afghanistaan ee la shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkaasi ugu yaraan waxaa dagaalka lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada kaabul halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen lix kale oo ka mid ahaa askartii ku sugnaa saldhigga imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa sii kordhisay howlgallada qorshaysan iyo camaliyaadka nafurnimada ah ee ay ku beegsanayso askarta xukuumadda kaabul waxayna hadda imaaradu ka talisaa inta badan gobolada waddanka muslimka ah ee afghanistan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta